kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo hadahayo kale aad ka dhegaysataan redio ergo barnaamijka dhegaystayaal oo aan kaga hadalno arrimaha haweenka waxaanu maanta kusoo qaadanaynaa haween ka mid a dadkii ugu dambeeyey ee kasoo barakacay abaarihii ka jiray gobolada koofureed ee waddanka ayaa ganacsiyo yaryar oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda ka sameeyey deegaanada ay barakaca ku yihiin haweenkan ayaa sheegay in ganacsiyadan yaryar laga yaabo inay u beddelaan beerihii iyo xoolihii ay lahaayeen oo abaarta kaga dhammaaday wariyaha rediyo ergo ee magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey haweenay soo barakicisay abaartii ka jirtay gobolada bakool baay iyo shabeellada hoose oo bilowgii sanadkan yimid deegaanka tabeelaha ee duleedka muqdisho ayaa sameeyey tilaabo biil ay ugu raadinayaan caruurtooda haweenkan ayaa haya shaqooyin ay ka mid yihiin ka ganacsiga qoryaha dabka lagu shito iibinta qudaarta iyo bagaashka yaryar caashe maxamed cabdi deeq bishii febraayo ee sanadkan ayay abaar uga soo barakacday tuulada muuye murug oo afar kilomitir u jirta degmada qoryoole ee shabeellada hoose waxay horay u ahayd beeraley muddo afar sana ah wax dalag ah aan uga soo go-in sababo roobyari ka jirta deegaanka ay ku nooleed waxay muddadaasi nolosheeda ku dabari jirtay ka shaqaynta beeraha waraabka bishii abriil ee sanadkan ayay shaqo bilowday iyadoo ka ganacsata cagaarka loo yaqaano bukureyda galleyda iyo caana ay kasoo iibiso degmada afguya waxayna ku iibisaa suuq ka agdhow halka ay ku nooshahay lacagta shaqadan ee ku bilowday waxaa ka caawisay walaasheed oo uga horreysay deegaanka hadda ay ku nooshahay
alxamdulilah maalintii waxaan ka helaa maradiilfulsku dara mar boqolaan ka helaa marna qontonaan ka helaa maasha alla markii hore hadda haddaan iska roogna maasha alla haddaan kastoo roogna maasha alla farqiga u dhexeeyo oo hadda aan fiirinaayo intaas xoogay ilaahey as as wax igu soo saa'idiye aan halaasan ka helaa caruur caruur maxaa joogto sideedaa joogtaa haa maasha sideedan dhale afar wax barata afarna yaro isqaadiyaal guriga joogaan lacagaa laga qaadaa lacag bishii boqol kun halka alla cunug bishii boqol kun anaa la qaadaa dugsi
caasho caruurteeda waxa ay dhigtaan fasalka labaad ee dugsiga hoose iyadoo sheegtay in dhaqaalaha ka soo gala shaqada ay hayso ay ku maarayso nolosha caruurteeda iyo waxbarashada intaba ka hor inta deegaankan ay ku nooshahay aysan imaan waxa ay rajo ka qabtay in nolosheeda wax badan ay ka bedasho sababta haweenka la midka ah caasho ay shaqooyinkan u qabtaan waxay tahay in noloshooda ay is-anfacaan oo ay ka maarmaan gacmaha shisheeye khadiijo macalin maxamed saddex wiil oo ay dhashay ayay kula nooshahay deegaanka tabeelaha duleedka muqdisho oo aabahood uu dhintay wakhti laga joogo saddex sano degmada buur hakaba ee gobolka baay ayay kasoo barakacday bishii janaayo bartamaheedii ee sanadkan nolosheeda xilligaas waxay ku tiirsaneyd ka shaqaynta beeraha laakiin markii abaarta ay saamaysay wax soo saarkeeda waxa ay go-aansatay in deegaankan oo cidna aysan ka aqoon inay ku noolaato qoryo ay dhulka howdka ah kasoo gurto marna ay dadka kasoo iibsato iyo galley ay soo shiido ayay ka ganacsataa oo loo isticmaalo shurbad iyo soor intaba magaa duurkaan doonanaan haa maanta duurkaan doonadee maalintoona miiskee fidheeda buydaysoo shiididee maya dhibaato taas dhibaato muku doono alxamdulilah dhibaato ana inbaho gee gujhum ana soo arag ma dhibkii ana inbahon alxamdulilah geedogaas ana bihi ilaahay siisiya sheen dhidee gadgaade googoobeysidee geedooyi lama lama kun waa lagu biye lama kun way ka intaraayan lamadaas kuna dabaakashidadee hadda meesha qeeqobdee budii beegidee dhaaya galee injection beegdee soo shiididee wihii ku halay boonjo wal ana ku halaa boonjadaas ku halay boonjadaas haddii ana gadana awlaadayda inka horsadee beere birsho waa gadgadana waa ku noolaan awlaadayna ku noolaysana waa gadgadane alxamdulilah haa beeraha waa lama beeraa lehana haa lamada beer waa iska gadna alxamdulilah laba milyana ku gadna lamada milyan awlaadaya baawarsi kasaarada hamaraa la kooy aamine cabdiraxmaan xasan iyada iyo afar caruura oo ay dhashay aabahoodna kala tageen sanad ka hor ayay kula nooshahay kaam ku yaala deegaanka tabeelaha duleedka muqdisho waxa ay saddex bil ka hor kasoo barakacday degmada wallaweyn ee shabeellada hoose kadib markii saddex sano oo xiriira beerteeda wax dalaga aan uga soo bixin nolosheeda waxay ku maaraysaa ka shaqaynta qudaarta sida yaanyada bocorka karootada iyo bagalka waxa ay sheegtay in ganacsigeeda uu wax badan ka bedelay nolosheeda maadaama markii hore ay gacmo kale wax ka sugi jirtay haddase ay shaqaysato qudaartaan ugu qaalowday meeshaanaan iska furanay xootigaana iska soo galnay alxamdulilah adiga wax un walaal noosoo noosoo kaakaalmeen iskaga furtay iyo dhar ana dhaqanay haddan yaanyadan weli iska gadgad dharna hadda gacantaasaa curyaan ka noqdo bararsaa iga gashay waan dhaqi waayey xamaaligii xoogaa madaxaan ka dareema laxow yaanyadaas wax ii dhaamaanba waayo inaan iska fadhiyo waxayga aan iska gadgataan jeclahay hadduu alla idmo qudaarta iska gato sida yaanyo cimbahoo aan soo gadgadaa labaatan koo xabo labaatankii kun waxaan kusoo gadaa laba xabo kun saasaan adiga toban koo kunaa ku jiro sidaan aan umamootinaa ilmaha haweenkaas sida iskooda ah u bilaabay shaqooyinka ay ku maareeyaan noloshooda ma jirto maamul degmo hay-ad iyo dowlad ku dhiirigelisay inay shaqaystaan hase yeeshee waxay sheegayaan in dantoodu keliya ay tahay in ay ka maarmaan gacmo kale maxamed cabdi xasan radio ergo muqdisho
hagaaga dhegaystayaal guud ahaanna waxaa intaa ku eg barnaamijka gobaad oo aad kala socoteen radio ergo toddobaadka dambe intaan ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaane allah